markanna waxa aad ku soo dhowaataan xubintii hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhammaan dhegaystayaasha wadda naga dhegaysanayow waa toddobaadkii u horreeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha barakada naxariista dembidhaafka iyo khayrkeeda alla naguma qadiyo caasha bal dhambaalka ugu horreeya inoo soo qabo dhambaalka ugu horreeya ee toddobaadkan waxaa nasiib u yeeshay sahre cabdi yuusuf kowthar maxamed cabdulaahi raxma cali sarhaye istaahil jaamac cabdulaahi iyo ceydiid cabdi cabdulaahi iyo faadimo yuusuf cabdulaahi iyo sabaad yuusuf cabdulaahi dhammaan dadkan oo kala jooga burco hargeysa mosambik dowlad degaanka soomaalida iyo meelo kala duwan waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan muuse jaamac axmed xaashi iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi xaawo aadan xasan axmed oo meherkoodu ka qabsoomay baa la yidhi degaanka baalidhaye oo ka tirsan degmada gaashaamo afar iyo tobankii bishan abril waxa ay leeyihiin isku waara oo rabba idin kala siiyo baad kheyr qaba aamiin dhambaalka dhankayga ugu horreeya caasha waxa uu naga soo gaaray daahir jaamac muuse oo lagu naaneyso daljir hooye zaynab cismaan iyo habaryar xabiibo qowdhan ayay xaliimo xuseen ee daroodo cabdulaahi abti naasir cismaan qowdhan degmo aadan cismaan iyo fardows ismaaciil cabdulaahi khadan ismaaciil cabdulaahi aaminah cabdi qulle iyo mukhtaar ismaaciil samiire cabdishakuur saamiya cabdishakuur nuur xasan qowdhan iyo faysal xasan qowdhan iyo cabdikariim xasan indho dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan axmed ismaaciil cabdulaahi yalaxow iyo amal cabdishakuur oo ku aqal galay magaalada hargeysa ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen waxaan alle ugu baryaynaa inay noqdaan kuwo isku waara oo ubad kheyr qaba uu alle kala siiyo aamiin inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan nuura waxaan u yara kaadsanaynaa heesaha barnaamijkan dhegeystayaasha ugu laarno waxaan ugu bedelaynaa qasiidooyinka ka hadlaya bisha barakaysan ee ramadaan waxaan u haynaa sooma ramadaanka iyo hibe maxamed gudoon hibe nuura
safki nabigiyo aqoonkiisu banayo aan asxaabta raacne sooma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari bishaan sugayne ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta waa bishaan sugayne ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta sakaratulmawdkiyo su'aashina kiriyo cansirata moodne soma ramadaanta sakaratalmawdkiyo su'aashina kiriyo cansirata moodne soma ramadaanta صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري وبشان سجينه سمهريرة نارتي لك سلامة ياشي سوما رمضان تا وبشان سجينه سمهريرة نارتي لك سلامة ياشي سوما رمضان تا صلوات الله على خير خلقه محمد مختاري sooma ramadaanka iyo hibe maxamed haatanna haddaan mar kale jalleecno dhinaca dhambaalada dhambaalkanna waxaa diraya ayeeyo sacdiyo nuur ibraahim aabe maxamed macalin yuusuf adeer sadhaar macalin yuusuf iyo xikam macalin yuusuf iyo dad kaloo fara badan oo ay ku jirto tansiila maxamed macalin iyo zubayr cabdi ismaaciil xasan dhammaantood waxay iyagoo isku duuban hambaliyo dhalasho farxadla u dirayaan ee domaahida macalim yuusuf iyo saygeeda adeer cabdi ismaaciil xasan maxamed axmed oo wiil ugu dhashay deegaanka qaahira ee gobolka baay lix iyo tobankii bishii februari ee sanadka laba kun koob iyo labaatan ducada waa dhankiina baa la yiri waxaan leenahay wiilkaasi dhashay allah ka dhigo kii soo weynaada ee dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin aamin ayaan ana raaciyey tahaniyad dhalasho ayaa gacanteyda kusoo dhacday caasho waxaana inaga soo gaartay hooye aamine cismaan buulle iyo caruurteeda hooyo xaawo maadey iyo caruurteeda marwe mune sheekh xasan sheekh iyo saygeeda iyo caruurteeda muraayo rashiid sheekh iyo caruurteeda saalax rashiid cabay rashiid iyo axmed rashiid iyo caruurtiisa raxmo sheekh xasan iyo madiina sheekh xasan xaawo sheekh xasan iyo shamse sheekh xasan cabdulaahi rashiid sheekh xasan dhammaan reer sheekh xasan khayr iyo reer xaaji rashiid waxay hambalyo ay ugu dirayaan fatxi cabdi saney iyo liibaan cabdinuur oo gabar ay ugu dhalatay degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaanu leenahay gabadhaasi ilaaha ka dhigatay dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda qasiidooyinkii ramadaanka ayaan dib ugu laabanaynaa waxaana dhegeystayaasha aan u ciyaari doonaa qasiidadani oo ay ku luqeynayaan qaar ka mid ah hobolada waa beri
boqor
caasha waxaa noo baaqaya dadka kale ah cabdinuur shariif cali xaashi oo jooga jabuuti waxaa kaloo dadka diraya dhambaalkeeni ka mid ah maxamed shariif maxamed fure iyo maxamed shariif cabdinaasir mukhtaar bashiir shariif cumar ayaan leh aadan shariif cali xaashi iyo maxamuud busur shariif axmed maxamed xiirey maxamed meed guuran shariif daahir iyo dhammaan dhallinyarada reer herlaadi baa layidhi waxay hambalyo iyo bogaadinaya hawada u marinayaan xasan shariif maxamed shaafi iyo faadumo sheekh cabdi oo uu wiil ugu dhashay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya gaar ahaan degmada dhuxun gaar ahaan baa layidhi santarka harledi waxaan leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin ramadaan mubaarag ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hooyo cambaro muuse cali hooyo xamdi xuuki samatar iyo aabe ismaaciil bootaan diiriye iyo aabe mahad ibraahim warsame iyo cabdikaafi ismaaciil bootaan nuur ismaaciil bootaan cabdiwel ismaaciil iyo ugu dambeyntii baa layidhi sakariye raage bootaan iyo dhammaan reer bootaan iyo reer ibraahim juge waxa ay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda baa layidhi maxamed ismaaciil bootaan iyo saciido mahad ibraahim oo arooskooda uu ka qabsoomay duleedka deegaanka baaltaag barako baa layidhi oo ka tirsan degmada galaadi ee gobolka doolo ducadana waa xaggiinna waa tahay waxaanu leenahay arooskaasi allaha ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin
Thank you.
dhinaca dhambaalada ayaan mar kale hambaqaadaynaa maxamed xuseen madjinaay ayaa dhambaalkan dadka diraya ugu horeeya dad kale ka buuxa waxaa ku jira cabdirasaaq xuseen madjinaay iyo xasan xuseen madjinaay waa dhammaan reer madjinaay faadima ku jirta cabdulaahi a ku jira xaawo seenab iyo sidoo kale iqro xuseen iyo shamse xuseen asxaabta kalaah baa la yidhi iyagana dhambaalkan ku jirta waxay yihiin bakar cali bulle maxamed macalin bulle iyo dhammaan reer macalin bulle waxay dhambaal farxad leh oo dhalashaa hawada u marinayaan xuseen madjinaay iyo marwadiisa raxmo cali bulle oo wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaan misri wiilkaasi waxaa loo bixiyey suhayb xuseen madjinaay waxay leeyihiin soo weyno wanoqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa waxuu tara diiddiddii bay soo qoreen waa ta aad bay umahadsan yihiin ambalyo aroos ayaan hayaa caasha waana dhambaalka dhankayga ugu dambeeya waxaana uu naga soo gaaray dhambaalkani oo cabdi cali cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa faseex cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa ardo cabdi cali iyo odageeda iyo caruurteeda yuusuf cabdi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa mustafa cabdi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa rabiic cabdulqaadir iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa faadumo cabdulqaadir iyo odageeda iyo caruurteeda maxamed cabdulqaadir iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed cabdulqaadir xaaskiisa iyo caruurtiisa sadaam cabdulqaadir guuleed iyo sahre cabdi cali iyo caruurteeda fucaad cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa mulki cabdi cali iyo odageeda iyo caruurteeda nacimo cabdi cali iyo saygeeda iyo caruurteeda dhammaan reer cabdi cali cilmi iyo reer cabdulqaadir guuleed aadan oo kala jooga gunagado iyo dhagaxbuur jigjiga dubay iyo maraykanka waxa ay hambalyo iyo ducaba isu raacinayaan baa layidhi cabdi maxamed oo ku magac dheer cabdi dheere iyo suhuur faseex cabdi oo ku aqal galay magaalada jigjiga waxaan leenahay ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad kheyr qaban waa la kala siiyo aamiin anigana amiin ayaan raacinayaa nuurow dhammaan intiis aroostay dhexdooda ilaahay wax kheyr qaba ha ka beero inta dhalatayna allah ha ka dhigo kuwa baariya oo dalkooda dadkooda iyo diintooda anfaca qhasiidada ugu dambaysa ee aanu ku soo xirayno barnaamijka ambalyada iyo heesaha nuurkii abuure cadmiga hortiisu adunkaba daraadi ilow arkumayo nuurkii abuure cadmiga hortiisu
barnaamijkana waa naga intaa dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe waa aniga oo ah nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan mubaarak
mahadsanid caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan ayaa nala socodsiinayey barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha